kulankan waxaa ka qayb galay haweenka waxbartay iyo hooyooyin waxaana diiradda lagu saaray sidii haweenka Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen nabad dhiska iyo ka shaqaynta mideynta bulshada. Wasaaradda u qaaftay arrimaha Islaamka Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay kulankan oo ka mid ah shirarka lagu xoojinayo isku xirka bulshada. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Dowladda Federaalk Soomaaliya Ibraahim Aadan Ibraahim ayaa ugu horeyn ujeedka kulanka ka warbixiyey.
topic ama mawduuca meeshan ku qoran ead aragtaan kaalinta ama doorka qoyska nabad dhiska iyo wadajirka ummadda waa cinwaan aada iyo aada u ballaaran aadana u weyn ummaddeena soomaaliyeedna baahi weyn ay u qabaan qof walba ama qabiil walba ama qaran walba asaaska uu ka bilowdo waa qoyska qof xumaaday ama qabiil xumaaday ama qaran xumaadana qoys xumaaday buu ka yimaadaan intaasoo fiicnaatana waxay ka yimaadaan qoys wanaagsan Faadumo Sheekh Cali oo ka mid ah haweenka aqoon-yahanada ah oo goobta ka hadashay waxa ay faahfaahisay mowduuc ku saabsan kaalinta uu qoysku ku leeyahay nabad dhiska bulshada.
in ay caddeyso ahmiyadda ay leedahay een, kaalinta uu qoyska uu leeyahay nabadiska iyo midnimada bulshada ha ahaato een, xasiloonida bulshada ha ahaato xaqiijinta musaalaxada waddanka iyo wadajirka bulshada usro ka kooban hooyo iyo aabbo iyo ilmo waxay noqon kartaa usro ka kooban hooyo eh, waxaan ka wadaa aa- waalid iyo ilmo iyo qaraabo ayeeyo eedooyin yacni sida soomaalida tahayba yacni qaraabo inay la- eh, guriga ay ku nool yihiin waxay noqon kartaa usro oo yacni ilmihii iyo waalidkii mid ka mid ah uu yacni isla nool yihiin oo waxay ka iman kartaa inay kala tageen ama mid ka mid a uu dhintay ama asbaab kale aa iman karto hadda la kala haayaamay oo la kala burburay Gabdhaha aqoon-yahanada ah oo kulankan ka qayb galay ayaa inta uu socday waxay soo bandhigeen doodo muhiim ah oo ku saabsan mowduuca shirkan.
hooyadii aabbaha qoyska ay ka asaasmeenna ay isku xiran yihiinna waxaa imaan karo inay soo saaraan caruur isku xiran kadibna caruurtii markay bannaanka u baxdo ay ayadana ay micnaha ay abuuri kartaa bulsho isku xiran
qoysku wuxuu ka kooban yahay sidii hore loo sheegay aabbiyo hooyo qof dumara iyo qof raga oo isu yimid awalan intaan ilmaba la gaarin Een, waxaan u baahannahay marka inaan dhahno een, nin gabadha iyo ninka ama ninka iyo naagta haddaanba lafdiga qaraarayno isku imaanayo ma u diyaarsa ma yaqaanaan wato ninku ninna- ninnimo ma ma yaqaanaa naagtu naagnimo ma taqaanaa si markaas kabacdi waxa uu gurigan u taagan yahay ama uu la rabo inay ka imaadaan loo helo
binaha mujtamaca la dhiso iyo umamka waxay kasoo aas-aasantaa binaau insaan in insaan la dhiso qofku markuu marka insaan dhiso wuxuu rajeeyaa mustaqbal ammaan ah oo iftiin uu ka muuqdo sidee marka noogu suurtagelaysaa ka soomaali ahaan in aan aas-aasno mujtamac een, ku binaysan ammaan Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado fahamka bulshada ee doorka haweenka iyo qoysku ay ku leeyihiin nabad dhiska iyo mideynta bulshada. Haweenka ayaana ah tiirka koowaad ee aasaaska qoyska iyo mideynta bulshada.